tababarkana oo ay soo qabanqaabisay laanta afka soomaaliga ee v o e da islamarkaana ka soconaya muddo saddex maalina caasimada wadanka jabuuti ayaa waxaa ka qayb galay wariyaal soomaaliyeed ee ka shaqeeya wadamada ku yaala bariga africa kana howlgala v o e da iyo sidoo kale golaha raadiyaha iyo telefishinka jabuuti ee r t d saxafiyiintan ayaa lagu baray siminaarka cashiro la xiriira dhinaca anshaxa saxaafadda dheelitirka wararka iyo habadeegsiga wanaagsan ee ereyada af soomaaliga ee ku habboon warbaahinta maxamed colaad xasan oo ahaa macalinkii bixinaya cashiradii ku saabsanaa anshaxa saxaafadda ayaa ka waramay muhiimadda duruustan ay u leedahay saxafiyiintii qaatay mid lagu sii iftiiminaya aqoonta dhallinyaradan saxafiyiinta noo shaqeeya ee maaragtay xirfadan ku shaqaysta oo meelo kala duwan oo soomaaliya jooga aqoontii ay lahaayeen ay ku shaqaynayeen un baan sii buuxinay oo aan u sheegnay mas-uuliyadda saaran gaar ahaan anshaxa saxaafadda waxa laga doonaya warihi inuu sameeyo waxa aan laga doonayn waxa halista gelin kara haddii uu sameeyo iyo siday taanu kaga badbaada haddii uu halis galo iyo waxa kaloon xoog ku saaraynay sidii bulshadiisa ugu adeegi lahaa horumarkeeda iyo nolosheeda iyo cod ugu noqon lahaa kuwaan codka lahayn marka muhiimadda ugu weyn waxay ahayd wax ay hore u yaqaanin unbaan annaguna dib u xusuusinay oo aan dib maaragtay ugu celcelinay tababarku wuxuu ahaa ku celcelin lagu tayaynayo aqoontii wariyaasha noo shaqaynaya axmed faarax cali idaaja oo ah qabiir dhinaca dhaqanka suugaantii afka soomaaliga wax ka qora oo ka mid ahaa macalimiintii ay wariyaasha tababarkan siinaya ayaa tilmaamay in wax badan oo xagga luuqadda af soomaaliga ku saabsan ay la wadaageen saxafiyiintii siminaarka joogay in aysan jirin meel yacni qofku markuu u baahdo erey bixin af soomaali ah meel uu kula laabto oo haddii ala kuu roon yahay ama guddi ah ama koox khubara ah oo meel fadhida oo afkii iyo haddii ala kuu roon yahay erey bixintii samaynaysa marka qofka wariyaha dhallinyarada maanta jooga wuxuu ku khasban yahay isagu inuu samaysto ereygii maxaa wararku waxay ku yimaadaan badanaaba wakaaladaha wararka wararka laga qaato iyo waa af shisheeye ama waa waa ingiriis ama waa shisheey ama ama waa carabi ama waa faransiis weeye marka wuxuu u baahanayaa erey soomaali ah oo u dhigma kan wararka ku jira hadduu science yahay hadduu siyaasad yahay hadduu doorashooyin iyo afka yani takhasus kasta ama arrin kasta oo adduunka oo nolosha la xidhiirtaa waxay leedahay ereyadeed marka ereyadaas ayaga waa loo baahan yahay in laga fekero intaan la isticmaalin si aysan iyagoo qalada afka u gelin dabadeedna aysan uga mid noqon yuusuf maxamuud yuusuf oo v o e da ka tirsan iyo habboon cabdiraxmaan oo ka shaqaysa warbaahinta dowladda jabuuti ayaa tilmaamay in cashiradii ay qaateen ay wax badan ka fahmeen islamarkaana ay u gudbinayaan wariyaashii aan nasiibka u yeelan in siminaarkan ay ka qayb galaan tababarkan wax badan buu ka bedelayaa xirfadeeni wareennimo waxaan ku baranay anshaxa wareennimo qaabka xulista wararka halka wararka laga doonayo iyo wariyaha waxaa ka mamnuuca ah taminta wararkiisa saxda ah iyo halka uu kasoo xiganayo marka waan uga mahad celinaynaa maxamed xasan colaad iyo axmed faarax idaaja oo tababarkan si aadan nooga dhisayay muddooyinkii ugu dambeeyey dhabtii waxaan kala kulmay faa'iido aada u ballaaran oo ana soo koobi karin halkana aan ku soo koobi karin saddexdii cisho seminaarkan aan ku jirnay waxaan faa'iidooyinkaan kala kulmay waxay ahayd inaan af soomaaliga haw dabcan naga saxaayay aqoon-yahankeena weyn idaajaha waxaana la tilmaami karaynin wariyayaasha v o e da oo iyagana dabcan ashaxa waryanimo iyo sidii waryuuha ugu soo gudbin lahaa bulshada war aada u wanaagsan iyo dabcan warkii iyo xaqiiqada warka wararka ayaan ka bartay sanadihii u dambeeyey v o e da ayaa tababaro la xiriira dhinaca mihnada saxaafadda waxay ku qabatay magaalooyin ku yaala geeska africa kuwaasi oo ay ka faa'iidaysteen saxafiyiin soomaaliyeed oo ka howlgala warbaahinta afka soomaaliga cabdilcasiis barrow v o e jabuuti